doodiyo allayleh kuwa aalaaba aqbala in laga aragti duwanaan karo keliya ma helaan mudnaan waxaa sidoo kale u abuurma fursado badan oo nolosha ah iyo aqoon badan oo ka dahsoon haddii aad og tahay inaad leedahay kartida dhegaysiga awoodda gorfaynta iyo isdhaafsiga aragtida ku soo biir wadahadalka kana mid noqo saaxiibada ku xihan barnaamijka kaswadaag oo ah toddobaadle lagu falanqeeyo mawduucyo muhiim ah oo horumarka dalkeenna quseeya kala soco radiyo himilo toddobaad dhammaad kasta abbaara shanta galabnimo doodiyo allayleh dhabuutaadi leedahay waa hadal daawayno aniga bay deeqay
kulan wanaagsan dhegeystayaal waa barnaamijkii kaswadaag oo toddobaadkiiba mar aan isugu keenno cuquusha nool iyo dheergaradka bulshada si aan iskula qaadan dhigno dhibaatooyinka muuqda iyo xalkooda fursadaha daasoon iyo dabagalkooda toddobaadkan waxaan diradda ku saaraynaa waa sidee heerka iska warqabka deriska xilligan waxaan ka yeelan doonaa falanqayn ay marti inugu yihiin maxamed xuseen nuur cali cismaan maxamed oo ah waayajoog iyo cabdirasaaq shariif cabdulaahi oo ah aqoon-yahan farsamadu waa ibraahim cali soo saarista iyo tabintuna waa anigoo maxamed qaar cabdi ah soo dhowaada saaxiibayaal hagaag dad badan waxay rumaysan yihiin in isbeddel xooggan uu ku yimid iska warqabka deriska xilligan taas oon ahayn mid sawir wanaagsan ka bixinaysa dhaqankeenna iyo diinteenna islaamka soomaalida oo dhaqan ahaan u leh ilaalinta xaqa jaarka ayaa leh dhowr maahmaahyo oo ka waramaya ahmiyadda uu jaarku leeyahay mid ka midhi waa oodi ab ka dhow oo macno ahaan ah in darisku ka mudan yahay ehel iyo qaraabo aan ku dhoweyn dulucduna waa dariska ayaa nafqaybsi leh oo ka dhow xigto aan kula ahayn olog iyo ood wadaag haddaba si aan bal u bidhaamino caqabadaha jira iyo sida ay tahay in loo ilaaliyo xuquuqda deriska ayaan jeclaysanay inaan barnaamijka toddobaadkan ku qaada dhigno waxaan igala qaybgelaya sidanba hore idinkugu sheegay maxamed xuseen nuur cali cismaan maxamed oo ah waayajoog iyo cabdirasaaq shariif cabdulaahi oo ah aqoon-yahan marka hore waxaan jecelahay inaan soo dhoweeyo ka qaybgalayaasha cali cismaan ayaan se jecelahay inaan ku bilaabo cali ma is leedahay xilligan waxaa jira isbeddel xoogan oo ku yimid habxiriirinta deriska bismillahi raxmaan raxiim horta awalan xilligan aan ku jirno iyo xiliyada hore aaday u kala bedelan yihiin yacnii waxaad moodaa xiliyadan dambe in xoogaa dadka xoogaa naxariista iyo isdhexgelinta derisk wanaagga inuu yaraaday taasna waxay keentay dhibaato badanaa jirta oo haddaan laysu naxariisanayn oo deriskana laga warqabin dhibkoo sii badanaya naxariista markay meesha ka suurtaan deriska la qiimin waayna naxariistaa yaraanayso naxariista hadday yaraatana xoogaa waxay raxmadda alla waa daciifaysaa marka aniga xilligeenii hore iyo xilligan marka laysu fiiriyo farqi weyna u dhexeeya farqi u dhexeeya waxaa ka mid ah maalan hadda waqtigan aan ku jirno waxaa dhacday in ciyaalkiiba laga cararayo waalid intay arkaan ayaga ay waalidkii la dagaalamayeen dadkii ka waaweynay la dagaalamayeen derisayna tixgelinayn waa xilliga haddaan taaganaa oo laga dhuumanaya iyaga laga baqaya laga cabsanaya laleeyahay ciyaal weeray meeshaan joogo saasay taas marka hore waxaas ma jirin waxaan xasuustaa markaan annaga islaaflaga ama ciyaarayna ama hadalla aan isku leena ama kaftamayno qof waayeela oo xaafadda ka tirsan oo macruuf markaan kor ka aragno inaan ka dhuuman jirno oo aan maxay tahay sababta yacnii cabsi iyo xishmad aan waalidka u hayno iyo tarbiyad nagula soo abaabiyey in aan waalidka la qadiray oo dadka la dhibin oo deriska la xumeyn deriska la wanaajiyo oo la yidhaahdo qofka kaa weyn adeer aabbe abti eedo walaal hadda mar hebelow yuu ku leeyahy marka suuragal maaha taas taasna waxa wey dhibaatada ka imaanaysa waxa waa tan haddana haysato waxaa laga yaabaa ama ayba dhacdaba deriskaaga oo qof ka baahan yahay ama qof ka jiran yahay oo aadan war u haynin oo lagu yidhaahdo hebel yaa axbadda waa laga dhintay yaa dhintay hebelaa dhintay maba ma jirnay soo ahay aan maba ogeynba waxaas taasna waa ciqaab wey ma fiicna marka aniga ra'yigay waxaa wey hadda isbeddel badan baa jira marka waxaa loo baahan yahay mujtamaca hadda aan joogno inaan maaragtay gubaabino oo deriska ubadku u sheegno oo waalidiinta tixgelino waxaan siinayaa maxamed xuseen maxamed xuseen ma is leedahay xilligan waxaa jira isbeddel xooggan oo ku yimid xiriirinta deriska acuudu billahi min ashaytaan rajiim bismi illahi raxmaan raxiim aad iyo aad wixii lasoo maray iyo waxa annaga ahaan jirnay iyo waxa maanta lagu sugan yahay wax la isku barbar dhigi karo iyo wax la isku soo dhoweyn kara maaha marka horta waxaan leeyahay marka hore dadka ilaahay qulubtooda ha isku soo dumo deriskana deris oo walaalo ah oo sida xadiidka nebiga uu ku sheegay oo markii lagu celceliyey uu ku celceliyey jibriil oo xataa uu maleeyey inay isdhexlaayaan maantana waxaan u maleysaaba guriga kaasii horjeedo inuu baahi u dhimanayo kaagana dhereg raashinka bannaanka loogu soo daadinayo bidiiniyan iyo bibini aadinimo intaba ma qabto marka waxaan is leeyahay dariska maanta wuxuu u baahan yahay isdhexgalkiisa iyo isfahankiisa wax aad iyo aad waxii laga dhexlay dagaalada waxaa ugu xun waxaa ugu horeeya oo dariskii waan iska warqabin waa waxyaabaha ilaahay oo cadaabtiisa iyo naxariistiisa iyo macnaha lagu helo waa dariska ka mid yarxamu man fil arli yarxamukum man fi samaa marka ilaahay waxaan leeyahay qulubtooda isku soo dumo dadka soomaaliyeed marka dhib badan baa ka jira darisaynta xaggeeda waxayna u baahan tahay culummada iyo dadka waxgaradka ah iyo ulul albaabka inay u istaagaan sidii arrinkaas sida arrinkaas sidii soomaalida beri ahaan jirtay loogu soo celin lahaa ilahay idinkiisa ilahay xaggiisa laga helaa insha allah waan rajaynaynaa cabdisaaq waa maxay xuquuqda is- uu islaamku siiyey deriska bismi illahi raxmaan raxiim deriska marka laga hadlaayo eh, xuquuqda islaamka uu siiyey wax lasoo koobi kara mala- ma aha En aad iyo aad ay u fara badan tahay allah subxaanahu watacaala qur-aankiisna uu ku sheegay rasuulkana sal allahu aleyhi wasalam waa uu noo sheegay uu noo cadeeyey marka eh, waxaa muhiim ah in eh, la ogaado arrinka xaquljaarka allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay marka uu ka hadlaayo wacbud allaha walaa tushrikuu bihi shayan wabilwaalidayni ixsaanan وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب الجنب رسولك صلى الله عليه وسلم ونوع ديسا سوكله وحوليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ويوليه مالك المحوكلية فليكرم ضيفه مركا آه، يعني درسك يعني حقوق ديسا آه، أما لبعض قفو درسك حقوق دي اسكوليهين وحقوق آد أبين وايه ee rasuulkana sala allahu calayhi wasalam meelo fara badan ayuu ku caddeeyey uu leeyahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiid uu noogu sheegay uu leeyahay yacni man kaana yu'minu billahi walyowmi alaakhir falaa yu'di jaarahu ayuu leeyahay yuusan dhibin deriskiisa xadiid kale waxau leeyahay xadiid bukhaari uu soo warinaya wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min ayuu leeyahay saddex jeer uu ku celceliyey markaasaa la weydiiyey qiila man yaa rasuula allah rasuul allow yaa waaye markaasuu rasuulku wuxuu leeyahy sal alla alay slam man laa ya'manu jaarahu bawaa'iqahu ayuu leeyahay xadiid oo bukhaari uu soo werinaya marka een, xuquuqda jaarka waa xuquuq aada u weyn islaamkuna waa uu noogu cadeeyey rasuulka sal allahu aleyh wasalam yani weli way kala dadan yihiin xuquuq deriska waxaa jira kan kuugu dhow ayaa kuguna kuga xaqnimo badan weli waxaa la deegaanka ka hor qofka intuusan degin waxaa la aljaaru qabla daara la yani qofka yani deegaanka waxaa ka horeeya deriskaa ka horeeyo deriska xumaadana soomaalina waxay dhahdaa deriskaaga markhaati aan lagu dirsanin yani eh, haddaan qaldanayn saasay dhahdaa marka eh, muhiimadiisa wax meeshaan lagu soo koobi kara maaha En, eh, ishe kitaabka iyo sunnada waa looga hadlay Eh, waxaan rajaynaynaa insha allah bulshada eh, ummadda muslimiinta ah yani markii la leeyahay alixsaanu ila aljaari deriska in wanaag loo sameeyo deriska laga hadlaayo maaha ku muslimna keliya maaha xataa gaal hadduu yahay xataa xuquuq gooniyuu kugu leeyahay xaquljaarka waa in la ilaaliyaa mar walba la dhowraa oo cawaaqibtiisna la iska ilaaliyaa in la dhibana waa waxay ka mid tahay waxyaabaha eh, muxaramaadka ah oo kabaa'irtay ka mid tahay aan la dhibin oo laga ammaan helaa yani dhibkaada qof deris dhibaana janno ma gelaayo waxyaabaha cawaaqibteeda ka mid tahay janno ma gelaayo markan waxaan siinayaa cali eh, waxaa sharaxaad naga siisaa sida uu ahaa xiriirinta deriska marka la eego bulshadeena soomaaliyeed deriska horta marka la eego xiriirka siduu ahaa iyo sida ugu wanaagsanba uu yahayba in in la yeelo waxaa weye horta deriska inuu isdhexgeliya marka hore waa in laka- layska waraayo Eh, diinta islaamka waxay na faraysaa inaad horta sidaadaba afarta guri oo afar dee afarta jaaba aad ka warhayn karto aad ka warhaysid waa shay waajib qofka islaamka waajib ku ah balse anaga soomaali haddaana xilligan waa ka duwannahay xilliyada hore laakiin waa laysku waraayay war xaafadaas maxaa lagu baray reer hebel maxaa ka joog see yihiin xaaladooda noloshooda waa sidee yaa ka buka yaa caafimaad qaba yaa marti u yimid waa la istixgelin jiray laakiin haddan xiddigan waqtigan aan taagannahay ma jirto taas guriga kaasoo horjeedaaba laga yaaba inaad xalay intii ay- inay wada nibdeen nabad wada saaxdeen iyo inayna wada nabad saaxin ma ogaan kartid inta ku wada jirtay inay wada joogaan in kale maba ogaanaysid marka farqi weyn a u dhexeeyo aniga kulley waxaan dhihi lahaa inaan dib layskugu noqdo oo maaragta deriska wanaajintiisa iyo iska warrayntiisa aad iyo aad loo tixgeliyo
dabcan waagaagii kale ee xilligaad soo hana qaadaysay qaabka derisku u ahaa iyo isdhexgalka bal haddii aad nooga sheekeyn karto aad dib u milacsan karto farqi weyn a u dhexeeyo soo kicitaankeena yacni kici- barbaarinteena hore xaafadda aan deganaa waxay ahayd xaafadda hodan baa raaxa lafadliilaa kusoo barbaaray waxaan aada u xasuustaa ee, dad deriskeena ah oo la leeyahay reerka maanta qadar looma sameynine ciyaalka qadar looma sameynine waa in raashin loo geeyaa xaafadda xaafaddan laga soo horjeedo waa deris Ee, waxaa laga korontadii agooday saddex habeen guriga amba laba habeen korontada looma shidan lacagta korontada oo loo aruuriyo oo la bixiyo Ee, raashin uma yaallo in xaafadda la dhex galo la yidhaahda haye reer hebel waxa wey waxba ma hayaan waa in caruurta wax loo dhigaa iyadoon cidna la khasbayn oo qof walbaba asaga tabarucaan u dhiibay ama ugu deeqayaba Ee, kasoo qaad ciidahoo kaleenta waa la ogyahay xaafaddan inay deriska inayn xoogaa iska caruurta inay ciid u iibin karin waxaa xasuustaa in xaafadda dhexdeeda inta la galo hooyadan dhashay iyo waalidiinta iyo dad kale intii la susheeshay oga leeyahay dhihi jiray hebel maxamed xuseen dhihi maxamed xuseen caruurta ciidadu waa kuwaana ma garata adxiyadana iskaba dhaaftaas haba sheeginba meel walba waa laga keenaya Ee, ci- dharkiyaa loo gadaa wax walba raashinka wax walba waa la hagaajinaya Ee, deriska wuxuu gaaray waxaa kaloo xasuustaa nin aan derisayn muddo yuu ahaa xaasal aan xaafadda dumarkii waa wadaa lahadlay hebel intaan naag maqo waryaa hebelow maxaad leedahay adiga aniga de waxba ma haya waxaan rabaa inaan ma aragtay waan rabaa haddii guri la dejinayo aniga oo waxaas la yeela diyaaraan waay haye gabar xaafadda joogta ee garoobeeda oo ilaystaa lagu daray yaa bixiyey hooyooyinka xaafadda le lacagta isku daray cid kaleenta iyo ehel kaleenta iyo meel loo raadiyay male qaaligan waa loo soo yeeray masaajidka loo dhowa waa la keenay waa loo meeriyey qaaliga wixii salisa wax yaroo sharaaba meesha la cabastan baa loo baaray lix caruura iyadoo dhasha ogaa ma garat hadda xilligaas ay igu jirta oo waa adagta taasi loo dad muxsiniin oo wax la baxay oo isu dhisay waa jiraan dhalinyaro laakiin sida markii hore lahaa iyo hadda sida leeyahay aad ay u kala fogtay inkastoo hadda dadka lacag ay yeesheen oo koox koox loo dhalinyaro loo aruursiiyo oo jirto waa jiraan laakiin tii hore intoo kale marna ma, ma gaarayso waa tahay waxaan siinayaa eh, maxamed xuseen Eh, maxamed xuseen ma la dhihi karaa waxaa gaabis ku yimid is-aaminaada bulshada oo tiir dhexaad u ah macaamilka dhex mara bismillaah waa la dhihi karaa dadkii macnaha waxaa ku abuurantay wax la dhaho qabiil iyo ficil oo meel xun gaarsiiyey xataa qabiilkii inta la dhaafaa jufo jufo iyo waxaa loo tegay bahde ahayd dadkii wada dhashaa la leeyahay bahebel waay iyo bahebel waay bahebelaa lasoo dhaweysanaa tii kale la fogeen kuwii kale la fogeen heerkaasaa la gaaray meeshaas haddii la joogana waxaa waaye meesha ugu dambeysa waay marka waxaan dhihi lahaa xaaladda meesha la gaarsiiyey waa in dadka dad dad loo hela dad u kaco arrinkaas oo siday beri ahaan jirtay iyo siday shareecadu qabtay iyo siday diinta qabtay iyo siday axaadiista qabtay in macnaha lagu dhaqmaa oo dadkii laga dhaadhacsiiya waayo dadkii waxaa ka tambatay qabyaaladii iyo qurunkii iyo dagaalkii iyo marxaladii adka wixiyaa la tegay xamaasadii la tagtay ilaa heer la gaaro bahebel waaye ha lasoo dhaweeya taasna bahebel waaye hala fogeeyo marka waxaan leeyahay ilaahay dadkan qulubtooda ha isku soo dumo Een, waxaan leeyahay soomaaliyana dhibka allah ka saaro maxamedow eh, dib ma inoo malecsiin kartaa soo barbaaritaankaagii iyo sida markaa uu ahaa dariska iyo iska warqabkiisa dabcan haddii aad xasuusan karto wallaahi wax la isku soo dhaweyn karo Waa- haddaan soo xasuusanno waa caaw inaan jiifan weynaa umalayna waxaan maanta ku jirno iyo waxaan soo marnay wallaahi kaafi iyo kala dheeri waay marka ilaahay waxaan leeyahay kulle ilaahay naxariistiisa lagama quustee sidii beri soomaali ahaan jirto jirtay oo isaga warqabi jirtay oo oo ree hebel waay iyo jufe hebel waay iyo bahebel waay aan la dhihi jirin oo- oo deriska waay iyo ya cayaalka xaafaddan isla nahay taas inuu ilaahay soo celiyaan rajaynayna ilaahay idinkiis waxa maanta lagu jiro diiniyan iyo aqaan iyo meelay ka jirta ma garan wax lagu qiyaasi kara wax lagu sheegi kara male marka ilahay waxaan leeyahay dadkan allah isku soo dumo qulubtooda cabdirasaaq eh, maxay tahay faa'iidooyinka ku jira xiriirinta dariska
saad waa mahadsan tahay faa'iidooyinka ku jira xiriirin- xiriirinta deriska lama soo koobi karo way fara badan yihiin marka ugu horeysa waxaad ku gaadaysaa alla subxaana wa tacaala raaligeli raalli anshihiisa ayaad ku gaadaysaa maxaa yeelay mar haddaad ilaahay amarkiisa aad qaadato oo ah ilaahay uu noo sheegay qur-aankiisa oo noogu sheegay in deriska ixsaan loo sameeyo bimacnaa waxaad gaartay rida allahi subxaanahu watacaala dembi dhaaf ayaa ku jiro Eh, waxaa kaloo ku jiro waxay noqonaysaa sababta aad ku geliid jannada noqonaysaa yani sababta oo jannada lagu gelaya waxaa ka mid ah yani deriska oo la wanaajiya ayaa ka mid ah allah subxaanahu watacaala arrimahaaga ayuu kuu fududeynayaa Een, qofka deriskaaga markaad farxad qalbigiisa aad geliso aad wanaajiso bimacnaa eh, waxay la mid tahay in ilaahay subxaanahu watacaala uu qalbigaaga adna farxad uu kuu gelinayo oo arrimahaaga ilaahay uu ku fududeynayo liibaan gooni uu ku siinayo Eh, xadiid uu abu hureyra radi allahu canhu uu soo warinayo waxa uu leeyahay eh, rasuulka ayaa maalin maalmaha ka mid ah wuxuu leeyahay wuxuu dhahay yaa iga qaadanaya kalimaadkan oona ku camal falaayo dadkana gaarsiinaya abu hureyra wuxuu dhahay aniga rasuul allah sal allahu aleyh wasalam markaasuu gacanta ayuu qabtay shan oo ii tiri buu dhahay shantaas waxaa ka mid ahaa kow itaqi lmaxaarima takun acbad annaasi warda bima qasama allahu laka takun agna annaas waxsan ilaa jaarika takun mu'mina deriskaaga wanaaji waxaad noqonaysaa qof mu'mina xadiidka rasuulkan sal allahu aleyh wasalam man kaana yuuminu billahi walyowmi alaakhir falyukrim jaarahu ayuu waxaa kaloo ka mid ah faa'iidooyinkiisii bulshada meesha ay iskaga xirmayso tafaraaruqii bulshada meesha ka baxaya waxay noqonayaan bulsho isku xiran oo is haysata oo la dagaalanta waxyaabaha oo markaas dhibaatada ayaa ka mid ah marka deriska xuduudiisa ilaa waxaa la afarta jiho afar afarta yani afarta eh, daarooda lahaa oo al- afarta jiho ay kaa jirto marka intaas waxay kaaga baahan tahay qof walba muslim ah ilaalin ayay kaga baahan tahay waa inaan dhowrnaa faa'iidooyinkiisana intaan keliya maanaha in ka badanaa jirto oo inna qur-aanka iyo yani axaadiidta iyo kutubta lagu sheegay in kaloo aadba aad dareemi kartid dadkana waxaa la dhahaa dadka ma wada dhashee deegaana wada dhasho markii la leeyahay bimacnaa waa uun deriskii marka deriska xuquuqdoodii hala ilaaliyo calaaqada hala wanaajiyo kii fiicani kuu xunbaa waxaan siinayaa cali cismaan een, waxaan rabaa markaan inaan eh, weydiiyo eh, sidee ayay muhiim u tahay in waalidiintu ku barbaariyaan caruurtooda ka warqabka deriska bismi illaahi raxmaan raxiim caruurta waalidiinta maaragtay inay ku barbaariyaan deriska waa shay waajib ku ah diiniyanayba waajib ugu tahay sababta tarbiyadda koowaad ee ilmaha la siinayo in la baro qofkan wuxuu u yahay xaqa uu ku leeyahay asaga xaquu qofkaas ku leeyahay iyo marka guriga laga baxo deriska iyo asxaabta intaasoo dhan waa shay xaqa oo waalidka ay ku ba- inay ku barbaariyaan caruurta caruurta haddii la rabo inay wanaagsanaadaan oo deriskana wanaag ay meeshaas ka soo baxo waa tarbiyada horta kor guriga hooda hooyada iyo aabbaha wey hooyada aabbaha markay yihiin dad tarbiyeysan oo ilaahay yaqaan oo ilaahayna ka cabsada ilmadu waa tarbiyanayaan tarbiyadaas markay wanaagsanaato ubadkao dhanna tarbiyadu isu wada sheegaan oo la wanaagsanaado xaafadda dhanna way wanaagsanaanaysaa meeshaasna waxaa kasoo baxaya mujtamac ilaahay yaqaan oo toosan oo istixgalo isqiimayo isqadarayo ilaahayna ka baqayo wanaagga marka mujtamacaas xaafadaas waa toostay xaafadda ku-xigga waa toostay bulshada dhana wada toosaysa mujtamaca waddanka oo dhan marka saasuu ku wanaagaya si taas loo daa- loo loo fuliyo waa in wacyigelin dheeraad la bixiso culummada inay masaajida ka akhriyaan in idaacadaha laga sheego in joornaalada lagu qoro intaasoo dhan waa aniga ra'yigeyga Eh, maxamed xuseen aan siinaa Eh, maxamed xuseen adiga dhankaaga iyo waxaas leedahay taasi waa muhiim horta macnaha haddii guriga laga helo waalid iyo macnaha ilmihii toosinayo bulshadii waa toosaysaa xaafadii aad toosayso laakiin ilmihii haddaanan waalidka barbaarin bulshadii si xun ay ula dhaqmayaan hadda waxaan isleeyahay dhibka maanta wuxuu ka taagan yahay waa waalidka xaggiisa mas-uuliyadday lahaayeen qaadan waayeen oo macnaha waxaa laga yaabaa hooyadii aabihii inay kala tageen ama duruuf u kala maqan yihiin oo ilmihiisaas ku dayacmaan marka barbaarintii aad iyo aad ay muhiim u tahay mar walbana waxaa loo baahan yahay in xoogga la saaro waxayna ka bilaabmataa guriga si ay banaanka bulshada wax ula qaybsadaan oo dadka u tixgeliyaan marka waxaan leeyahay waalidka waxaa saaran waajib waajib waajibaa saaran haddii la rabo in ilmaha toosaan bulshada toosto dalka hagaago macnaha laga bilaabo guriga ha laga bilaabo guriga ilmaha ku nool haddii la barbaariyo oo sidai ahayd macnaha lagu soo koriyo oo lagu barbaariyo oo la waaniyo oo xuquuqdii ay dadka ku leeyihiin iyo xuquuqda iyaga ay leeyihiin iyo xuquuqda waalidka uu ku leeyahay haddii loo kala sheego markaas natiijada soo baxaysa waxay noqonaysaa bulsho badbaaday bulsho isdhexgashay bulsho isfahansan marka waxaan leeyahay waalidka dib ha isugu noqdaan maaha waalidka in macnaha ilmaha ay dhalaan keliya iyo inay badar siiyaan keliya maaha Waxaa ka- waxaas waxaa ka muhiimsan barbaarinta oo macnaha hawaanada ilmaha la waaniyo si ay bulshada ula dhaqmi karaan oo macnaha dadka ay uga nabadgeli karaan dariska ay uga badbaadaan marka waxaan leeyahay waalidka ha baraarugo arrintaasna xoogga ha saaro si ay bulshada u badba- u badbaado waa tahay waa mahadsan tahay waxaan siinayaa ustaad cabdirasaaq maxaa ka dhalan karaa haddii uusan ruuxu xiriirin deriska mahadsan tahay qofka hadduusan xiriirin deriska cawaaqib fara badanaa ka dhalanaysa horta waxaa meesha imaanayo dadkii raabidkii dadka muslimiinta isku xirayay meeshu ay ka baxaysaa dadkii waxay noqonayaan dad oo baynahum yani ah cadaawa xasdi iyo waxaa imaanaya xaqdi intaasaa imaanaysa Eh, taana islaamka waa uu diiday wuxuuna faray dadka muslimiinta ah mar walba inay wuxdada ku dadaalaan tacaawun u dhex maro tacaawun fiimaa beynahum ay iska kaalmaysanayaan wanaagga iyo beriga sida alla subxaana wa tacaala qur-aankiisa uu ku sheegay watacaawanuu cala albiri waataqwa dad yacni aan calaaqadoodii wanaagsanayn oo aan isku xirnayn tacaawun ma jiri karo ma- ma- ma samayn karaan tacaawunka jihooyin fara badan uu leeyahay ha noqoto waxbarashada ha noqoto ha noqoto ammaanka ha noqoto noloshii ha noqoto yani akhlaaqdii tarbiyadii ha noqoto intaaba meesha ma jirayso Eh, tan kale cawaaqibta ka dhalanaysa waxaa ka mid ah rasuulka sal allahu alayh wasalam waa uu noo sheegay xadiidkii oo ahaa wallaahi laa yu'min iimaankii laga anfiyey qof iimaan leh ma noqonayo qof iimaan leh ma noqonayo marka saa darteedii in uu qofka iska ilaaliyo deriska yani eh, dhibaatooyinka kaga imaan kara waa inuu iska ilaaliyaa Eh, yani maxaa yeelay haddii deriskaagii aada xumayso ama aada dhibto waxay ka dhigan tahay in alla subxaanahu watacaala aadan raaligelinaynin oo ilaahay aadan rumaysnayn yani awaamirtiisa uuna siiyey aada ku caasiday noqonaysaa qofka caasigana cawaaqibtiisa waa la yaqaanaa bal waxaa lagu tiriyaa min alkabaa'ir kabaa'ir dunuub baa lagu tiriyaa deriskoo la dhibo marka saa darteedii dadka muslimiinta ah gaar ahaan eh, waalidiinta yani ayagaa laga rabaa inay noqdaan qudwa dadka kale u noqdaan waalidka markuu deriskiisa ixtiraamayo uu karaameynayo ilmihii markay arkaan ilmahan markaas derisku way ixtiraamayaan way karaameynayaan laakiin waalidka hadduu deriskii uusan danka lahayn hadduu gaajaysan yahay hadduu dhergan yahay yani nicmada asaga uu ku jiro deriskiisa uu ka baahan yahay maalinka qiyaamo waa la weydiinayaa Eh, latusaluna yowma latusaluna cani naciima yuli alla subxaana watacaala marka saa darteed waxaan leeyahay waalidiinta hooye aabo deriska kula degan oo guriga kula degan ama kan kugu degan ama kan kusii deganba ha noqdo dhibkaagi yuusan gaarin cawaaqib fara badan ay leedahay adduunkan waa ka tegeysaa aakhiraad u socotaa su-aashaasa ku taalo deriskaagi maxaa u dhibtaa ku taalo iimaankaagina waa lagu jiraa nafsadaadi ku noqo hadaad deriska dhibaysid oo waxaa la rabaa inaad is- nafsadaada ay ku noqotid iimaankaa dib ugu noqotid acmaashaada kulli gadaal ugu noqotid laga rabaa maxaa yeelay deriskaagi kaama yani ammaan helin marka deriska waxaan eh, iskula dardaarmaynaa cawaaqibteedii aad iyo aad ay u fara badan tahay xataa arsaaqdaada ciriiri galayso sacaadadaada lumayso intaasi marka waxaan eh, rajeynaa insha allah bulshada ummadda muslimiinta ah inay iska ilaaliyaan deriska ilmahaagii waalidaa tahay ilmaa dhashay nimco waa ilaaha ku siiyey ammaano waaye amaanadaasi ilaahay ku siiyey sida loogu talagalay u gudo oo meeshii loogu talagalay meel aan ahayn hamarsiin oo deriskii aan lagu dhibin oo ilmaha deriska qabso
darisiyo xigaalo reeda haddaynan isdaynayn miyuu reed ku dhigayaa raadiyo himilo boqol laba dhibic shan magartis ayaad naga maqlaysaan kaswadaag ayaan ku guda jirnaa oo aan ku eegeyno waa sidee heerka iska warqabka deriska xilligan markan waxaan rabaa inaan siiyo cali cismaan sidee ayuu ahaa qaabkii caruurta loogu tarbiyadeyn jiray dhowridda xuquuqda jaarka tarbiyada waa waalidka waalidkayba ku xeerantahay markeeda horeba inuu ilmaha qofkan wuxuu yahay wuxuu isaga u yahay horta u bara adeer abti eedo walaal intaas markuu baro wuxuu kale la sii bara haddana in uu xaq lagu leeyahay isaga lagu leeyahay edabta si u salaamayay iyo qaabka u salaamay adeerka u salaamay eedada u salaamay abtiga u salaamay inaanu hadalku soo celinayn intaasoo dhan waa la baraya wax la baraya ahayd Eh, iskama s- xataa waxay gaartay qofka maanta awoowa imaanaya waa inaad saas u qaabishaa oo lagu sheega maanta waxaa imaanaya abtiyaa imaanaya ama guriga abtigaan tegaynaa ama guri adeeraan tegaynaa waa inaad saas sidaas u qaabishaa ma garat hadalka lagu sheegay iyo qaabilaada lagu sheegay aad ku qaabilaysaa adi qaabilaad kale kuma darsan kar- kuma darsanaysa wax kaloo dheeraada ma samayn karti waa lagu garab joogaa ay awoga waa kale bis ay awog iyo war ma fiicanta nabad waad sheegaysaa darsiga lagu sheega ka baxaysaa adi hadda ma jirto waxaas awow salaam waa dhamaatay eedda salaam yani ciidda xo- meesha ay saaran tahay iyo qiimaha ay leedahay iyo awoga qiimaha u leeyahay adeer qiimaha u leeyahay abti see, ma- lama sheegayo waxaa kaloota anigu lagu tarbiyan jiray dadka waayeelka markay wada hadlayaan ilmaha looma ogola inay meesha joogaan ma garat qofka waayeelka mar dadka waayeelada marka dadka waaweyn markay wada hadlayaan waxaa la kicij- waxaa la dhihi jiray, dadka waaweyn hadalkiisa ma dhegeysanaysan adiga xaggaas taga ma garat ko qof kaaweyn waxaa nagula tarbiya anaga qofka kaaweyn inaad tidhahdo aabe ama adeer ama abti aada ugu yeerto inaad hebelo aadan dhihin hadda maanta wuxuu kuleeyahay cunug yar arkaysaa caliyow hebelow haye taas waa- waa waa xagga waalidka dhalilkeed ka timid wey marka ani waxaan dhihi lahaa tarbiyadani waktigeeni waxay ahayd taas toosanoo wadadaas cad haysata hadda waalidka hadda jooga waxaan u sheegay hadda waxaa mashquuliyaba waalidka hooyada waxaa jira gabdho hooyinka qaarkood waxaa u bixiya aniga hooyada cusub hooyada cusub albaabkaa lasoo garaaca waxay leedahay mobile mashquul ku tahay yaa waay albaabka fiir bal hooya xataa ma hooya albaabka yaa jooga fiir bal soo fiir ma dhahayso waa la albaabkii u furay بس مرضى بالله محاو تاقى ماشي هذيك ما سوى نقطة الباب يا يمد يو انت كتمت يو محاول ويري مثل ماله قف قاس قصو قال قولي قاس ماشي تاقى نو اركا تاسل مع التربية ما قلت له وحاو المجتمع بابي وحن ايشك تليفون هذا هو اد يا اد اد يعني التربية هويدي يا ابي وحي لقى ربي ما كان ابو لقى يكتب marka ha ka dhinacaasna ha laga fikiro oo caruurta waalidka waqti ha siiyaano waxna ha u sheegaano ma garat laakiin caruurta waqti maba la siinayba waxba lama siinay qofku waa iska mu- muuqan yahayba caruurta haddii soo koran ayagana iskooda bay muuqan yahay mar taas may waa khalad caruurta waa in wax loo sheegaa markii wax loo sheega ayagana waxbay fulinayaan wixii loo sheeg waa fulinayaan insha allah marka aniga waxaan dhihi lahaa waalidiinta dib ha iskugu noqdaan caruurta ha wacyigeliyaan waxa u sheegaan ha waaniyaano waalidka qiimaha u leeyahay ha baro hadalka wanaagsan qiimaha ha baro asluubta iyo dhaqanka loola dhaqmo dadka waa ka waaweynna ha la baro Ee, waxaan siinayaa ee, markan ee, maxamed xuseen ee, maxamed xuseen ee, marka la eego ee, dabcan caruurta oo kale iyo ixtiraamka dadka dariska ah xilligan marka la fiiriyo waa sidee maanta haddii la fiiriyo dadka waaweyn iyo caruurta wax tixgelin iyo wax ixtiraam iyo wax oo kala dambeynah ma jirto cunugii wuxuu la dhaqmaa qofka weynaa sidii qof lafaciisa oo kale waxaas waxaa keenaya gurigii lagu soo barbaariyey aa wuxuu ahaa bar- gurigi markaas macnaha barbaarintiisa iyo tarbiyadiisa ay macnaha aada u liidato haddii lagu barbaarin lahaa qiimaha uu leeyahay dariska qiimaha oo dadka waaweyn ay leeyihiin macnaha qofka ka weyn inuu yahay waalidkiisa oo kale haddii lagu barbaarin lahaa maanta waxa dhaca ma dhicin marka waxaan is leeyahay wax badanay gaabiyeen waalidka haddana muhiimada mid- midda sii dheerna waa ilmihii haddana waxaad u sheegta haddana wax qolo kaloo wax u sheegaysaa timid aaladan casriga ah marka waa dhibaatada dhinaceedaba ka jirtaaba waalidkii hadday wax sheegaan lagama qaadanayo haddii kale maba sheegayaba markii hore haddii waxa- wixii dhici jiray iyo hadda iyo waxa yaalay wax ismala markii hore hadday ilmaha isdagaalaa ninka ugu horeeyo oo u yimaada aa labadooda isku garaaci jiray maanta ma taaban karti xataa ma kala celin karti garaacid iska daaya wuxuu ku leeyahay anaa i qabatay maxaa ii qabanay maxaa iiga celinay adigaaba dood lagu qabsanaaba ciddii aa kuu soo duulaysa meesha shukran lagu dhihi lahaa waa isku garaacday waa mahadsanta lagu dhihi lahaa ma laga yaabo ma laga yaabo waagii hore imse hadda waagii hore qof god ku dhacayo ama qof weyn oo oo jidka goynayo waa la qaban jiray waa masaajidka la geen jiray waa waa loo gargaari jiray hadda asigiyaaba la jiiraaba qofkii waayeelka ahaa ee lagu tumanaaba waxa loo qabta iska daa asaaba la garaafeena dhib loo gaarsiina marka waalidka waxaan leeyahay arrintaas ha ka feejignaadaan oo ilmaha si wanaagsan ha u barbaariya insha allah ilaha idinkiisa hana ku- hana ku baraarujeeyaan tixgelinta uu leeyahay dariska iyo dadka ka waaweyn Ee, muxuu yahay marka xalka aad is leedahay ee, arrimahan jira waa lagu xallin karaa oo tafaraaruqa ka jira dariska Ee, deriska waxyaabaha ugu weyn oo mashaakiisha ka taagan aan lagu xalin karo waxaa ka mid ah marka ugu horeysa horta waa dadka deriska waa inay ogaadaan xuquuqda horta ay isku leeyihiin taa waa xalka ugu horeeya waa qofka markuu xaqiisa iyo waajibka asagii deriska ka dhexeeya markuu ogaado waa la kala badbaadaa tan labaad hadday timaado fa matalan deriska eh, fa matalan qof deriskaagii haddii u baahdo waxyaabo kale oo ama gurifa matalan oo iiba yani waxay dhihi jireen shufcada islaamku u dhahay inaad eh, isagoo joogi inaadan qof kale ka iibinin yani isagaa kaa isagaa u xaq leh u dhow Eh, fa matalan hadduu baahan yahay yani waxyaabaha keenaa xasdiga ama dii kale deriska inuu isku caroodo cuqdad kala qaado adoo dhergan deriskaaga gaajaysan oo maalin walba hortiisa aanaa u maraysa aadan maxaa taadan dhihin waxay noqonaysaa waxyaabaha keenaa dhibaatada bal in waxaa laga yaaba inuu dhib kuu geysto oo fa matalan oo yani ku dhibaateeyo laakiin haddaa u naxariisanaysid aad ka wareynaysid waxay noqonaysaa waa sidii islaamka uu dadka farayna way tahay Eh, waxaad ka badbaadashartiisa waa ka badbaadaysaa waajibkii alla subxaanahu watacaala uu kugu lahaan waa ofsatay deriskaaga hadduu yani dhaalim yani unsur akhaaka dhaaliman oo madluuman waaye hadduu gardaran yahay hadduu gar leeyahay inaad garabkiisa istaagtid hadduu gardaran yahayna gardarada aad ka qabatid oo garabkiisa aad istaagtid aadan ku fiirsan haddii laga gardaran yahayna aad garabkiisa buuxiso aad yani u nusraysaa lagaa rabaa waxyaabaha oo yani ma- dhibaatooyinka lagu xalinayo markaad maalin- maanta garabka garabkiisa aad istaagtid waxaa laga yaabaa beri inuusan cadaawadi wax kuu qaadin hadduu ku dhibaya xataa dhibkiisa aad ka badbaadid eh, ama isku xishoodaa macquula inaad barto dadka deriska yani waxyaabaha keena in dhibka yani deriska dhexdooda ka dhex dhaca jahligaa kamid ah, horaan waa u sheegnay in dadka la baro diinta yani xuquuqda isku leeyihiin een aad geyso meelaha masaajida markaa masaajidka ay soo baxaa dhahdid meesha kitaabka laga bilaaba u sheegtid muxaadarooyinka yani khayrka aad la jeclaatid yani malada wanaagsan waxay qeyb ka tahay yani xalka mashaakisha u dhexeeya waalidiinta eh, deriskan rabaa cafwan malada wanaagsan allah subxaanahu watacaalana waa uu noo sheegay yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kathiira min aldanni ina bacda aldanni ismun ayuu leeyahay marka malada xunna in la iska dhaafo eh, deriskana inaan la dhibin iyada laftirkeeda xal ah deriska inaan la dhibin Eh, waxaan kaloo dadka la dhibaayo yani laga rabaa dhibka deriskaaga inaad ku dulqaadatid aad ku sabirtid maxaa yeele xaquu kugu leeyahay waa deriskaagii iskaga samir oo iskaga dulqaado waxaad u sheegi karta u sheeg oo hadduu dulmi ku jiro dulmiga ka qabo oo ka waani dacwo ka gudo oo waajib ku saaran waaye yani ummadeena waxay tahay ummatu dacwa waaye yani ummatu dacwa waaye qof walba meesha uu joogo ayuu dacwada ka gudanaya marka waxaa lagaa rabaa meesha aad yani dhibkiisa dhib kale aad ku bedeli lahayd ama la dagaali lahayd ama cadow aad ka dhigan lahayd wax u sheego waani oo eh, dacwo ka gudo oo yani kheyrka tus oo waxaa laga yaabaa in yani sababtaadii uu ku noqdo dad badan oo dhibaya dhibka inuu kaga badbaado ayaa laga yaabaa marka insha allah intaasaan kusoo kooba Eh, maxamed xuseen aan siinaa markaa Eh, maxamed xuseen adiga maxaa talooyin ah oo aad soo jeedin lahayd بسم الله waxaan soo jeedin lahaa een, haddii la rabo in la helo bulsho toosan macnaha in is- ilmaha la barbaariyo oo kow guriga laga bilaabo waalidka ay kusoo barbaariyaan dhaqanka islaamka iyo tixgelinta dariska iyo waalidka intaba ay kusoo barbaariyaan haddii la hela bulsho oo ilmo macnaha guriga laga soo dhisay bulshada waa hagaagaysa laakiin haddaan waalidkii ilmihii soo dhisin bulshadii waa sii baaba'eysaayo marka waxaa waa waajibka ugu saaran iyo xalka waxaa waaye waa waalidka waalidkay ku xiran tahay waalidka inay arrintaas u- ka feejignaadaan oo ay u taagnaadaan sida ay ilmaha u barbaarin lahaayeen oo wadada toosan ugu sheegi lahaayeen oo wixii xaq ku leh dadka kulli ka waaweyn inay xaq ku leeyihin kulli wixii ka weyn ama ha yaraa macnaha ama ha la dhasho ama deris ha ahaado marka haddii la helo bulsho saas ah waa bulshada waa hagaagaysaa insha allah ilahin deriskana waa waa kala nabadgelaa Eh, waxaan siinayaa eh, cali cisman eh, eh, cali eh, maxay tahay fariinta aada noogu soo gabagabeyneyso oo ku aadan een, xalka aada isleedahay dulduleelada jira eh, ama laga calaameeyey deriska oo markaa la sheegayo inuu yaryahay iska warqabkooda waxyaabaha isleedahay xal way u noqon karaan waa horta waalidka ruuxiisa inuu asaga waali wac- wacyigashan u yahayba kow markaas kadib ayuu caruurtiisana wacyigelin karaa waa marka aasaaska nolosha sideeda waa ubadka ubadka waa in wax loo sheego waxna la wixii khalada laga celiyaa wixii saxan la tusaa waxna la baraa guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii kaswadaag oo aan toddobaadkan ku eegnay waa sidee heerka iska warqabka deriska xilligan waxaa igala qaybgalay maxamed xuseen nuur cali cismaan maxamed oo ah waayejoog iyo cabdirasaaq shariif cabdulaahi oo ah aqoon-yahan intaan ku kulmi doonno barnaamijkan kiisa xiga sidaas iyo ammaano allah qashada dareenkan dibna haygaduuga